Maamulka la magacbaxay Hirshabelle ayaa waxa uu mar kale soo saaray warqad uu ku sheegayo in shaqo-joojin lagu sameeyay xubno ay xildhibaano ka mid yihiin, kuwaas oo laga jaray mushaaraadka lagana joojiyay ka qaybgalka fadhiyada maamulkaasi. Xildhibaan Axmed Sanay Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada shaqo-joojinta lagu sameeyay ayaa sheegay in horeyba aysan jirin fadhiyo uu qabto baarlamaanka maamulkan, keliyana warqadaha ay soo saaraan ay yihiin kuwa boorka looga jafo birintirada xafiisyada u yaala maamulkaas.
warqadda waa social media waa ka arkay ayaantaana warqad korowgaan ulaaba ka jira xafiiska madaxweyne cali guudlaawe oo maxaa yeelay shaqooyinka kale oo hadirtaan ka jira hirshabeelle oo al-shabaab la dagaalankoodii isaga soo fashilmay marka xafiiska inuu shaqeeyo unbuu ugu targalo warqadihii iyo birintiradii warqadihii aad ay ugu raageen inuu wax dadaawaca ayo go-aan ku gaaray marka niyo hadda wax annaga aan samaynay oo hadda ani aan ogaa shakhsiyaddayda ma jirto keliya warqadaas un baan social media aan ka arkay qofku markuu isku wareero oo isla hadlo wuxuu doono iska sameeyaa laakiin hadda wax annaga aan samaynin ma jirto warqadan kolley un waxaa ka muuqatay uun laba arrimood oo ahayd kala fadhi ka joojin inaanan ka qaybgelin iyo gunna ka joojin marka baarlamaan annaga noo furanba waayahan labadii sano u dambeysayba ma jirin gunna waa la jaray la dhahaayana waa arkayay oo ayadana sanadkan maba la qaadanba sanadkiisa horaa waxaa laga qaataan u malayna muddo shan bilooda marka uun iska falfalaadun waayo macnaha oo dokumentiya lagu qurxinaa bejidka oo hirshabelle state iyo waxyaaba noocaas waa maanay saaxiib wax dirtaan oo wax laga qabto wax macna ku fadhiya midnama bahba waxa uu sidoo kale sheegay in cali guudlaawe uu maamulka ka dhigay mid fadhid ah kuna fashilmay dagaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab magaalada jowharna ay noqotay mid goodoonsan oo ay ku hareereysan yihiin mujaahidiinta waxaad og tahay jowharta uu jooga maanta cali guudlaawe konga meel la dhahayo lix kilomitr u jirto al-shabaab aa joogo idonno warciisa in la dhahaan u malaynaa meel ayadan u jirto toban iyo laba kilomitr al-shabaab aa joogo eraboorka agaarkiisa al-shabaab aa joogo jowhar saas ugu hareereysayin hal tallaaban uma qaado tan iyo markii uu xasan sheekh ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa isku dhex yaacay maamul goboleedyada shisheeyuhu dalka ka dhisay eedeynta isdabajooga ah ee ka imaanaysa maamul goboleedyada uu isaga ka xambaaray dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa marba marka ka dambeysa cirka isku sii shareeraysa waxa uuna mid weliba uu cabsi ka qabaa in ay gebi ahaanba soomaaliya la wareegto xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida ay afkooda ka qireen mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda federaalka